waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka martida mikrafoonka waxaana isugu kaaya soo duuday falastiin axmed iimaan
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka martida mikrafoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah barnaamijka madaxweynaha kilanka shanaad ee soomaalida ethoobiya cabdi maxamuud cumar oo aan toddobaadkan gudihiisa kula kulmay magaalada adis ababa ee dalka ethoobiya waxaan madaxweynaha wax ka weydiin doonaa xaaladda nolosha ammaanka iyo horumarka ee guud ahaan deegaanka soomaalida marka ugu horeysa madaxweyne kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka waxaad marka hore bal nooga warantaa guud ahaan xaaladda nolosha dhaqaalaha iyo ganacsiga deegaanka maxaa iska bedela waayadan wallaahi aad baad umahadsan tahay deegaanka horta xaaladiisu hadda meel fiican bay mareysaa xilli waxa weyaan waxaa lagu jiraa roobabo ah oo waxa weyaan deegaanku waa saad ogsoontahay intiisa badan xoolodhaqato weyaan xoolodhaqataduna xilliga roobka uu dego waxa weyaan waa xilli ay horumar u tahay isaga marka xilli waxa weyaan aad deegaanku u fiican yahay nabadgelyada hadday noqoto dhanka ganacsiga hadday noqoto iyo dhanka hadday noqoto waxa weyaan hadda waqtigan xaadirkaa roob fiican uu ka da-ay deegaanka soomaalida roob aad u fiican uu ka da-ay ah waqtigan uuna da-ayana marka aad aad u fiican tahay xaaladda deegaanku ganacsi ahaan gobolka muxuu dhaqaalihiisu ku tiirsan yahay dhaqaalihiisu wuxuu ku tiirsan yahay marka hore waa xoolaha dhaqashada xoolaha iyo ganacsiga xoolaha labada arrimood dadku waa boqolkiiba shan iyo siddeetan inka badan oo xoolo dhaqato marka waxaad garanaysaa inuu dhaqaalihiisu ku tiiraya dhanka xoolaha dhaqashada iyo ganacsigaba marka wuxuu ku tiirsan yahay dhaqaalaha xooluhu dhaqaalaha deegaanku waa waa yacni wuxuu ku tiirsan yahay waa xoolaha balse laakiin deegaanadu way kala gedisan yihiin hadda gobollada markaan eegno waxa weeyaan gobolka shabeelle oo kale gobolka afdheer oo kale iyo gobolka liibaan oo kale iyo waxa weyan waa dad beeraleya iyagu inta badan waxa weeyaan wuxuu wala dhihi karaa waa xoolo dhaqata beeraley labadiiba uu dhaqaaladu ku tiirsan yahay waayo goday waxaa jira hadda ama deegaanka saddexda ee gobollean ka sheekeeyaba dad wakhtigan xaadirka waxaweye in ka badan ku tiirsan xagga beeraha oo beeraley ah marka gobolada deegaanka waxaan kula qaybin karaa saddex gobol waa waxaweyaan in badan waxay ku tiirsantahay dhanka xoolaha waxay ku tiirsantahay dhanka beeraha lixda gobol ee harena inta badan waxaa xoolo dhaqatada saddexdan gobol labaduba waa xoolo dhaqata beeraley saddexda gobol hadda afdheer liibaan iyo shabeelle waa xoolo dhaqato mudane madaxweyne waxaa jirta dhanka amnigoo kale gobolka in dhowr jeer ay rabshado ka dhaceen ama ay jiri jireen dagaalo mararka qaar ka dhici jiray hadda waa sidee xaaladda ammaanka hadda xaaladda ammaanka aad bay fiican tahay boqol kiiba boqol aad iyo aad bay fiican tahay waxaan dhihi karaa hadda waxa weeyaan deegaanku wuxuu marayaa meel aada iyo aad fiican dhanka nabadgelyada oo shacabka ay fahmeen nabadgelyada waxay tahay marka maanta dowladdu kama shaqeysa nabadgelyada waxa ka shaqeeya waa shacabka weyaan marka mar hadduu shacabkiina nabadgelyadii uu qacanta ku hayo waxay ka dhigan tahay deegaankii waa nabadgelye ka dhigan tahay dhowaan waxaad booqasho ku martay deegaano kala duwan oo gobolka ah maxay ahayd ujeedada socodkaasi aad ku martay gobolka guud ahaan maxaase kaaga soo baxay waxaa gobolada waxa weyaan deegaanka afar goboloo kamid aan socdaal ku marnay afartaa gobol waxa weyaan ujeedada waxay ahayd inaan ogaano horta dadka nolosha ay ku nool yihiin si dhab inaan u ogaano islamarkaana aan waxa weyaan xaaladda ay ku jiraan lasoo qaybsano afartii gobolba waxa weyaan degmooyinka iyo tulooyinka koobnaa inta badan waan is aragnay waxa weye markaa dhanka horumarka nabadgelyada iyo maamulka suban dowladd waxay ahayd shacabkeeda uu qiimeynaya wixii markaa anaga dhankanaga jirana way noo sheegeen iyaga dhanka wixii jirana waan u sheegnay kadib marka waxay noqonaysaa shacab iyo dowlad wada tashanaya bay ahayn annagana waxa weeyaan waay aragnimo weyn baa nooga soo kordhay oo waxa weeyaan deegaanka intiisa badan waan tagnay marka wuxuu ahaa ujeedada ugu weyn wuxuu ahaa un wada tashi shacabka iyo dowladda marka gobolada afaran kusoo ayaan soo marnay si fiican buu noogu soo dhammaaday boqolkiiba boqol shacabkuna aad buu noogu soo dhoweeyey booqashadanagan aad bay ugu farxeen dhibaatadoodiina way noo sheegteen marka waxay ka dhigan tahay qorshihii aan kusoo aragnayna kabineetka yaan hordhigaynaa hadda waxa weeyaan kabineetka toddobaadka gudihiisa la hordhigi doonaa kadibna waxa weeyaan codsigoodii wuxuu noqon doonaa mid laga jawaabo
waxaa jirta in abaarihii geeska afrika guud ahaan ku dhufta ay gobolka qaybo kamida saameeyeen abaartii hadda ma dhammaatay abaarta horta waxa weyaan hadda abaarna ma hayso balse laakiin waxa weyaan maadaama uu dadku xoolodhaqato yahay haddii guga ama waxa weyaan dayrta roobkeeda u xumaado waxa weyaan dadkii ceeladha dheerna ayna jirin marka waxay noqonaysaa waxay noqonaysaa markaas dee kolley inay dhibaato ay meelo badan la soo deristo laakiin maadaama ay ku xidhan yihiin dadku inta badan dee roobka ay ku xidhan yihiin markaa waxay noqonaysaa abaartu waxay ku iman kartaa oo keliya roobku markuu xiliyadiisii dabamar oo kale iminka sanadkan maanta isagoo waxa weeyaan meelo biyalaan ay jiraan balse laakiin daaqi una dhammaanin oo daaqi uu jiro oo xooluhu daaqlaan ayna waxa weeyaan wax daaqlaan ana maqal oo xooluhu ay daaq haystaan ayuu roobkii yimid uu roobkii da-ay marka doorkan aad ba u ficneed baa la dhihi karaa laakiin haddii dayrta iyo gugu ay xumaadaan mararka ay xumaadaan roobku uu xumaado dee abaar dambayskaro abaartana mar haddii biyana la waayo cawsna la waayo oo abaar taasna marka waxaan dhihi karaa waa qacan ku samays oo tusaale ahaan dad markay waxa weeyaan abaarta wax mid ilaahay keenay iyo mid qacan ku samaysa marka deegaanka naga inta badan mid qacan ku samaysa ka jirtay tusaale ahaan haddaan soo qaato oo kale waxa weeyaan dadku marka iyagu ay waxa weeyaan dee dhibaato ay ka bixi waayaan abaartii danba ay imanaysaa iyagoo dhibaato dhexdooda ay geliyaan oo dhibaato ha dee abaarta way iska imanay waxa weeyaan ta kale dhirtii marka la jiro ee waxa weeyaan si sharci daraa ganacsi loo geeyana saasay noqonaysaa marka waxa weeyaan abaarta hadda ma jirto laakiin marana ay soona noqoto way jirtaa waayahan laakiin wax abaara maana arkin ilahina waxaan ka rajaynayna in abaar aanan arkin dhowaan waxaa geeriyooday muddo sideed bilood laga joogo ra-iisul wasaarihii dalkan mele zanaawi gaar ahaan sidee soomaalida u saameysay geerida mele zanaawi geeridii mele zanaawi etoobiya o dhan iyo shacabka etoobiya o dhan waxay ku noqotay naxdin lama filaana waxa weeyaan aada iyo aadna waxaa noqotay geeri aan la filaynin marka waxa weeyaan dee qofka bilaadmigana qof kasta bilaadmigana uu dhimanayaa laakiin dadku dadka ay doonayaan bay jecel yihiin inuuna waxa weeyaan inuuna dhiman bay jecel yihiin isagoo waxa weeyaan ta ilaahay meel taallo marka geeridaas waxay ahayd mid mataqaanaa dhibaato dadka aad iyo aad u weyn ku abuurtay qalbigooda iyo niyadoodaba naxdinna ay ku abuurtay isagoo waxa weyaan si karisa maadaama ay ahayd geerida oo xanuun una ka horreynin waxaweyan geedi karisa ahayd oo xanuunkiisa mataqaanaa aan aad loo maqal muddo yar oo laba bilooda ayaa waxa weeyaan wuxuu ahaa xanuunkiisi wixii la hadalhayay marka taas bay ahayd keentay dhibaatada laakiin waxaa la dhihi karaa waxa weeyaan yacni markaan eego saameynta ku lahaa dee cid kasta way aragtay media kaar deegaanka soomaalida iyo caalamka oo dhan iyo dee etoobiya o dhanba waxa weeyaan waxay noqotay wax aada naxdin u leh marka geerida saameyntaasay lahayd aad ba u weydeen saameynteeda dhowaan waxaa la aasaasay hay-adda meles foundation oo madax badan oo afrikaanana ay kasoo qeyb galeen daahfurkeedii adigu xubin baad ka tahay maxay noqonaysaa waxyaabaha ay hay-addu qabanayso gaar ahaanna maxaa si gaara u saameyn doona gobolka kilinka shanaad aad baad umahadsan tahay horta waxa weeyaan sida aad sheegtayba dhowaan waxaa la aasaasay malas foundation marka malas foundation micnaheedu waxa weeyaan waa waa waa organisation ka shaqeyn doona in yani himilooyinkii ra-iisul wasaare malas xagga horumarka nabadgelyada qorshayaashii horumareed uu dhigay oo etoobiya ku horumariyey inaynay dib u noqonin ay si u socdaan hadday noqoto dhanka dhan walbaba dhanka dhaqaalaha dhankan waxa weeyaan horumarka dhan kasta marka wuxuu noqonayaa foundation ka shaqeeyaan guud ahaanba horumarka oo waxa weyaan hay-ad u aasaasan inay sidii waxaweyan ra-isul wasaaruhu u howlgeli jiray hadday noqoto aragtidiisii foundation ku salaysan weeyaan mu noqonaya marka foundationkaas si loo hogaamiyo waxa weeyaan waxaa loo doortay guddi saddex iyo tobana saddex iyo tobanka afar ka mida waxay ka imanayaan qoyskii ra-isul wasaaruhu ka geeriyooday waxa weeyaan marka sagaal kalena waxay noqotay in etoobiya laga soo doorto markaa saad sheegtay sagaalkaas ayaan mataqaanaa waxa weyaan ayaan xubinka ahay marka waa boordiga guudan weyaan boordiga ama foundationka wuxuu yeelanayaa boordi boordigii baan markaa ka midnahay laakiin wuxuu leeyahay gudoomiyaha boordiga ama waxay mataqaanaa madaxweynaha boordiga ama chairmanka boordiga ayuu yeelanaya iyo ku-xigeenkii uu yeelanaya marka ra-iisul wasaare xaaskiisii azim masfin ayaa loo doortay inay noqoto cidda haagaysa waxa weyaan foundationkan waxa weyaan deeq badan adduunka ugu deeqay hadda haddaan soo qaato oo kale waxa weyaan dowlado badan baa wax ugu deeqay foundationka oo markii goob joog ku ahay ilaa saddex iyo toban wadan baa markii la aasaasayay joogay dowladii waxa weye waxaan ka soo xastaa suudaan oo kale oo laba milyan oo dollar ugu deeqday waxa weyaan jabuuti oo kale oo shan boqol oo kun oo dollar ugu deeqday waxa weyaan soo suudaan oo hal milyana yani waxa weyaan deegaanada dalka etoobiya iyaguna lacag badan marka foundationkan uu aasaas inuu aasaasmo waxa weyaan marka oo matala tabtii iyo hadafkii uu rasuwaare malesina ku shaqeynaya marka guud ahaan gobolada dalka ayuu waxqabadkiisa uu gaari doonaa ha guud ahaan waxaa la filayaa inuu deegaanada dalka etoobiya ka kooban tahay inuu xafiis ka furto xafiis ay ka furtaan oo waxa weyaan marka boordigan si organisation ahaan buu shaqeynaya guddi fulan buu leeyahay oo aka boordigii baa jira hogaamintii buu leeyahay hoos buu dhaadhici doonaa marka waa wax badan buu xagga horumarka iyo nabadgelyada uu ka tari doonaa tusaale ahaan oo kale ardada dadka mataqaana wuxuu caawin doonaa dadka waxa weeyaan tabaaleedsan ardada inuu xataa siiyo chansi waxbarasho ilaa dalka dibaddiisa ayuu noqon doonaa waxa weyaan wuxuu ka sheekeyna dadka tabaalaysan buu caawin doonaa haddii la yidhaho dhinaca ganacsigoo kale waa sidee ganacsiga gobolka hadda markaan usoo laabano maxaa ugu waaweyn waxyaabaha laga ganacsado mase jiraan isdhexgal ganacsi oo ka dhexeeya gobolka iyo soomaaliya iyo gobolada kale ee deriska ah ha horta waxa weyaan ganacsiga waxa weyaan deegaanka wuxuusaan hore u sheegay inta badan ganacsiga u badan oo laga ganacsado waa xoolaha xooluhuna waxa weyaan dee waa dalka soomaaliya iyo deegaanka soomaalida etoobiya waxa weyaan waxba kuma kala duwana ganacsigaasuna xidhiir badan bay kaliyihin xagga ganacsiga dowladda soomaaliya iyo dalka etoobiya gaar ahaan deegaanka soomaalida marka xidhiir badan baa ka dhexeeya xagga ganacsiga waxaweyaan soomaalida soomaaliya way timaadaa deegaanka wayna joogtaa wayna ka shaqaysataa xagga ganacsiga waxa weyaan dadka deegaankuna soomaaliya wuu ka shaqaystaa marka taas weyaan
xaggee is leedahay gobolku wuu higsan doonaa mustaqbalka dhow xagga ammaanka mase ku tali jirtaan inaad dibu heshiisiin samaysaan xataa kooxaha idinka soo horjeeda aqaab wada xaajood iyo nabadeyn ah aad arrimahaas ku dhammaysaan
waxa weyaan horta gobolka wuxuu higsanayaa inuu gaadho horumar horumar inuu gaadho horumarka ayaa keenaya nabadgelyada nabadgelya darra waxaa imanaysaa waxaa keena waa horumar la-aanta marka waxaa dib heshiisiin aan la samaynayno ee aan wax xoogga saarayno waa inaan ka shaqaynaa waxbarashada meher gaadhsiinaa oo ilaa iyo waxa weyaan waxbarashada dadka waaweyn aan bilownaa sida hadda waan bilownay inaan meher gaadhsiinaa tusaalahaan waxbarashada ayaa ugu muhiimsan in tuulo kasta iskuulkii waxa weyaan uu ka jiro kadib caafimaadka tuulo kasta in caafimaadka la gaadhsiiyo oo hooyada deegaanka u dhashay markay madax xanuuno meel ay iska daweysa inay hesho taa weytaan hegsanayno ta kale dhibaatada ugu weyn deegaankana ka jirta waa biyo la-aan biyo la-aan weeyaan tusaalahaan saan sheegay oo dadku roobkay eegaan roobkay ku tirsan yihiin marka in biyaha aan u qaybina saddex ururinta biyaha cirka oo la sameeyo baraaga iyo meelaha ku haboon iyo dhaamam qodida biyaha dhulka hoostiisa ku jira oo inaan riyig iyo qalabkii mishinariga aan keensanno soo saarna biyaha dhulka hoostiisa ku jira iyo biyaha saddexaad oo ah kafiidaysiga webiyaha webiyada inaan biyaha webiyada afarta webiya waaweyn ee leenahay inaan ka samayno oon dibudujin ka samayno waxaan higsanaynaa marka in dadkanu ay noqdaan waxa weyaan tusaale hadda waxaan higsanaynaa o kale inaan samayno warshadda dharka samaysan taa ka hor waxaa aan samaynaynaa oon hadda higsanaynaa in la sameeyo beerashada cudbida oo kale cudbida waxaa la yidhaaho deegaankanaga gaar ahaan shabeelle ama goday degaandegmada goday oo kale ama guud ahaanba shabeelle iyo meelo badanoo deegaankaba uu ku haboon yahay beerashada cudbid oo kale barnaamijkaas hadda noo qorshaysan oo xataa risoorahakooda hadlayna sidii waxa weeye cudbida loo beeri lahaa kadib cudbida markii la beero dharkii warshadii samaynaysa in la sameeyo shaqa abuurna way keenaysaa inaan dharka dhoofino mustaqbalka dharka meesha annagana looga soo dhoofiyo inaan noqono deegaan kaliya dharka etoobiyana u dhoofiya deegaan dal kalena u dhoofiya tusaalahaan dhulka haddaan soo qaato qalaaf oo kale mustaxiil oo kale waxa weyaan guud ahaanba shabeelle iyo gobolada waxa weyaan liibaan iyo afdheer iyo meelo badan waxaa jira beerashada bariiska ku fiican in bariiska waxa mataqaanaa aan xoogga saarno oo iyadana aan noqono mooska oo kale beeritaankiisa inaan soo celino qorshihii ku jirta hadda saddexda qorshena horyaala waxa weyaan waa inaan waxaa ku rahaa daraasad lagu sameeyo beerashada mooska oo moos ilaa heer dibada loo dhaafin karo ee waxa weyaan cudbid oo kale marka waxa weyaan dhanka horumarkeenana xoogga saarna waxaa dibheshiin lala geli waa dadka dadku hadday u xelaan baahi waa waxaan keenaysaa intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaana marti inoogu ahaa madaxweynaha kilanka shanaad ee soomaalida ethoobiya cabdi maxamuud cumar oo aan toddobaadkan kula kulmay magaalada adis ababa ee dalka ethoobiya tani intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgeliya
waa tahay barnaamijkaasi martida mikrofoonkana intaasi aynu kaga gudubno iyo falastiin axmed iimaan halkaad kala socoteenna waa v o a washington